xukuumadda somalilan ayaa sheegtay inay sii daysay afar iyo toban maxbuus oo maamul goboleedka puntland lagaga qabtay dagaalkii ku dhex maray somalilan iyo puntland deegaanka tukaraqi gobolka sool afhayeenka madaxtooyada somalilan maxamuud warsame jaamac oo la hadlayay warbaahinta ayaa u sheegay idaacadda v o a in madaxweynaha somalilan muse biixi cabdi uu cafis u fidiyey afar iyo toban maxbuus taasi oo afhayeenku ku tilmaamay in ay nabadgelyada somalilan danaynayso madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biix cabdixuskiisa nadguurada sideed iyo labaatanaad ee dib ula soo noqoshada madaxbanaanida somalilan sideed iyo tobankii may wuxuu sheegay in dowladda somalilan mar walba nabad buuxda u hayso cid kasta sidaa awgeedna sii deynayso maxaabiistii lagu qabtay dagaalkii lagu soo qaaday deegaanka tukaraqi maxaabiistaas oo ay tiradoodu dhammayd afar iyo toban maxbuus maraan weydiiyey afhayeenka madaxtooyada somalilan inay jiraan gacmo shisheeye oo cadaadis ku saaray somalilan in ay sii dayso maxaabiista ay ka haysay puntland iyo in kale ayaa waxa uu ku jawaabay
dalka jamhuuriyadda somalilan oo nabadgelyada caan ku ah beesha caalamka iyo mintaqada geeska africana ay ku majiiratay guud ahaana laga marakacay sida ay somalilan nabadgelyo taama ay dalkeeda ugu xasilisay ayaanu anagoo nabadgelyada ahmiyadda ay leedahay iyo tixgelinta ay leedahay muujinaynaa oo xukuumadda madaxweyne muuse biix cabdi go-aansatay in la sii daayo maxaabiistaas nabadgelyadana wax kasta oo ay gasho somalilan waxaa ka go-an inay hirgeliso waxaa kale oo aan weydiiyey afhayeenka madaxtooyada somalilan inay jiraan maxaabiis ay somalilan ka hayso maamul goboleedka puntland waxaanu sheegay laba maxbuus ayay maamul goboleedka soomaaliya ay puntland ay hayeen somalilan afariyo toban maxbuus buu hayay afariyo tobankii maxbuusaanu haynayna madaxweynuhu wuxuu go-aamiyey in la sii daayo rajaynaysaan in lasoo daayo labadaa maxbuus annagu xukuumadda somalilan iyadoo nabadgelyada tixgelinaysaa ayay go-aankan qaadatay maxaabiistiina way sii daysay nabadgelyo ayay somalilanna ay diyaar ula tahay dowladaha deriska iyo cid kastaba markaa goormaa la wareejin doona hadii ala shalay iyo doraad maxaabiis bay ahaayeen maanta laakiinse madaxweyneu wareegta madaxweyne ayuu u fidiyey cafiska iyo saamaxaadda qadar maxamed cakule v o a hargeysa